shirkii golaha wasiirada ee aan caadiga ahayn ee socday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke laguna casuumay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo loogu kuurgelayay xaaladda amniga dalku hadda ku sugan yahay waxaa la isku raacay baahida loo qabo in hoos loo daadejiyo sugidda amniga dalka sidii ay horeba ahaan jirtay iyo in fursad loo siiyo shacabka soomaaliyeed inay kaalin mugle ka qaataan sugidda amniga iyo in la helo isla xisaabtan dhaba ah waxaana la go'aamiyey qodobka koowaad waxaa la dejiyey qorshe dhammaystiran oo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaanna magaalo madaxa dalka ee muqdisho in talisyada ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo nabad sugidda ee heer gobol fadhigooduna yahay gobolka banaadir ay si toosa ula shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir iyagoo ku howlgelaya awaamiirta iyo tilmaamaha maamulku ku sugayo nabadgelyada iyo amniga magaalo madaxa dalka ee muqdisho si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaana magaalo madaxa dalka ee muqdisho waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyey degmo kasta oo ka tirsan gobolka banaadir aanay wax hub ah oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhex mari karin degmooyinka gobolka banaadir in ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladdu ay sitaan aqoonsi u gaara mar kasta oo ay socdaan in ciidamada iyo hubka ay leeyihiin shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga gudaha haddii ay wax dhaqdhaqaaqa samaynayaanna ku wargeliyaan maamulka degmada ay ka baxayaan iyo degmada ay tegayaan guud ahaan dalka waxaa reeban haysashada hub sharci darro ah oo aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda amniga golaha wasiiradu waxay isla garteen in dibudejin loo sameeyo barakacayaasha iyadoo lala kaashanayo hay-adaha caalamigaa si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada dalka baaqa madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaa loogu baaqayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay taageeraan gacanna ka geystaan qorshaha dowladdu ku sugayso amniga iyo xasilinta dalka waa mahadsanti
su-aalaha guriyaasha aan ku hormaro magacaygu cabdicasiis university t maxaa keenay dhanka amniga in xilligan loo tafaxiito maadaama ay dhaceen faraal amni darro oo xoog leh oo baydhabo in muqdisho ay ka mid yihiin qorshaha barakacayaasha dibudejinta lagu samaynayo horay maxaa loogu baraarugi waayey oo hadda loogu baraarugay maxayse tahay tallaabooyinkan aan la soconin awaamiirta la xisaabtanka dhanka amniga ah ee aada soo saarteen
marka ugu horeysa waan ka xunahay dhacdooyin way dhaceen dad soomaaliyeed oo badan oo masaakiina lagu xasuuqay magaalada muqdishona way ka dhaceen baydhabana laba habeen ka hor bay ka dhaceen laakiin ficiladaasi ficillo fulaynimo ah weeye sababtoo ah al-shabaab ugus waxay ka quusteen inay wajahaan oo la dagaalamaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed inay feesgareeyaan hadda waxay marayaan in meel kasta oo shacab ku urursayo shah ku cabayo inay qarxiyaan taas weeye ta aanu hadda doonayno inaanu dejinno maamulka oo heer degmo heer tabeelle heer toban toban guri la geeyo maamulku inuu inuu inuu gaadho si ay u waayaan meel ay ku dhuuntaan iyo meel ay kusoo kusoo kusoo sameeyaan qaraxyadaas ay la beegsanayaan dadka qodobka ah barakacayaasha barakacayaashu shacabka yagi weeye dadka yagi weeye runtiina meelo badan oo aan astaahilin caafimaadkooda iyo noloshooda ayay ku nool yihiin dowladdanaana mas-uulka marka annagoo la kaashanayna hay-adaha caalamiga ayaanu go-aansanay inaanu udejino u samayno dibadejin si ay loo loo samiyo dabcan horumarin kale oo ay kaga qayb qaadan karaan dalkeennu inuu horumaro kasoo kabto dhibaatooyinkii ay dagaaladii sokeeye iyo kuwan hadda argagixisadu ku hayso ay gaadhsiiyeen oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka iyo dib u dhiska dalka hore xukuumaddu ay u sheegtay in barakacyaasha la dejin iyo in laga bixinayo magaalada gudaheeda ma wax ficil bay noqon doonaan mise wax hadaladii hore ka mid ah kolleyba dalkeena soomaaliyeed iyo dawladdu way dhismayaan awoodaha iyo ay ay loo baahan yahay iyo ku- filashada shacabka soomaaliyeed ka filanayo oo dhan ma dhammaystiri karto dawladda soomaaliyeed laakiin rajadu waxay tahay inaanu maalinba maalinta ka dambaysa horumar jiro dawladdu xoogaysanayso hay-aduhu xoogaysanayaan marka laakiin qorshahan hadda la wado oo sidaan sheegay la kaashanayno beesha caalamka waxaanu ku rajo weynahay in uu noqdo bilow Ee, dabcan mudday qaadanaysaa laakiin inaa inuu bilowdo oo rajo kusoo u- u siyaadiyo barakacyaasha dalka jooga wamaadsan Waxay Saacad u Hussein.
baahnay gobolka banaadir waxa uu sheegay inaanay si rasmiya loogu soo wareejinin ammaanka gobolka banaadir howlo farsaman ay harsan yihiin xukuumaddana caawa waxay shaacinaysaa in gobolka banaadir la hoosgeeyo ammaanka gobolka horena waxaa jirtay maamuladii hore ee gobolka in ay ku cataabi jireen in ay rabaan in la hoosgeeyo hay-adaha ammaanka arrintan ayada ma iska eh, eh, eh, eh, eh, ma howl la iskaga riixayaa waxa dhacay mise waa waa- mise waa howl qaran oo hadda eh, eh, ku baraarugto dowladda
marka ugu horeysa caawa ayaa ayaa la qaatay go-aanka golaha wasiirada ee maamulka hoos loogu daadejinayo Een, insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inuu wax weyn ka qabto in amniga sugistiisu la adkeeyo oo ay gacanta kusoo ururto wasiir magaciigu waa ibraahim xaaj yuusuf idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho waqti cayiman miyaa loo qabtay hubka sharci darada ee magaalada yaalo in lagu soo aruuriyo Ee, waa la ururinayaa kuma qorna een, go-aanka ka soo baxay een, golaha wasiirada laakiin waa in qof kasta oo hub haystaa wejiga koowaad uu iska diiwaangeliyo wasaaradda amniga waa mahadsantihi salaam calaykum